Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado labada bisha toddobaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin gabdhaha ka baxay jaamacadaha magaalada laascaanood oo ka cabanaya shaqo la-aan waa maxay sababtu warbixinta ayaad ku dhagaysan doontaan maxkamadda gobolka bari oo sheegtay in kiisaska ugu badan ee la xiriira arrimaha qoyska ay ku salaysan yihiin arrimaha muranka dhaqaalaha la xiriira carruurta shaqeeye ee ku sugan magaalada beledweyne iyo caqabadaha ay la kulmaanna waraysi ayaan idinkaga hayaa waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta qiimaha xoolaha xubinta googaalaysiga barnaamijka gobaad iyo fariimaha ay noo soo diraan dhegaystayaasha idaacadda ergo balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo cabdiraxmaan taysiir
kumanaan qof oo qaxooti ah oo u dhashay dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo ayaa doonyo uga soo gudbay herada albert iyagoo gelayay ugandha sida uu sheegay guddiga qaxootiga norway ee loo soo gaabiyo n r c dadkan ayaa ka soo qaxaya dagaalo qabiil iyo cudurka ebola oo dalkooda ku faafaya waxayna soo gelayaan xeryo qaxooti oo horay u buuxay qulqulka qaxootiga oo sii kordhay bishii lasoo dhaafay ayaa horseeday inay aad u mashquulaan xafiisyada loogu talagalay qaabilaadda dadka cusub ee imaanaya hay-addu waxay qiyaastay in celcelis ay maalin kasta yugandho soo galaan dad ka badan saddex boqol oo qof oo cusub oo qaxooti ah oo ka imaanaya kongo arrintan ayaa walaac ku abuurtay hay-adaha gargaarka maadaama aanu soo gaadhin dhaqaalaha ay u baahan yihiin si ay ugu gurmadaan dadka caawimaadda u baahan roob xooggan oo dabayl wata ayaa ka da-ay dalka indiya kaas oo sababay dhimashada toddobiyo labaatan qof iyo dhaawaca darsinno dad ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda roobkan oo maanta ka da-ay galbeedka dalkaas ayaa horseeday in ilaa saddex derbi ay ku dumaan aqaladii ku hoos yaalay kooxaha badbaadada oo wata eeyaha urka wax ku raadiya ayaa baadi doonaya dad laga yaabo inay dhismayaasha ku hoos jiraan hay-adaha ka shaqeeya saadaasha hawada ayaa ka digaya inay di'i doonaan roobab kale oo xoog leh inta u dhexaysa bilaha juun ilaa sebteembar ayuu dalka hindiya ka da-a roobka dabaysha wata kaas oo badanaa sababa daadad burbur dhisme iyo dhibaatooyin kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxiixay xirmo gargaar ah oo qiimaheeda uu ku kacayo afar bilyan iyo lix boqol oo milyan oo dollar si dowladda federaalk ah ee dalkaas looga caawiyo wax ka qabashada arrimaha dadka soo galootiga ah ee ka imaanaya dalalka kale ee qaaradda ameerika ee ku sugan xadka mexico wakiillo dhowr ah oo ka soo jeeda xisbiga dimuquraadiga ayaa ku cadaadinaya maamulka madaxweynaha inuu la yimaado hab xooggan oo lagu caawinayo dadka muhaajiriinta ah kaas oo wax ka qaban kara dhibaatooyinka dadkaas ku haysta meelaha lagu hayo dadka sida sharci darrada ah kusoo gala dalkaas warka arrimaha bini-aadamnimo oo aad kala socoteen rediyo ergo waa naga intaas warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaa barta aan ku leenahay internetka oo ah radio ergo dot o r g bogagga ay bulshada ku xiriirto ee facebookga iyo twitterkana waxaad nagu baadigoobi kartaa ad rediyo ergo aan dib kugu celiyo fuusiyo cumar barre iyo qaybaha ka haray idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo wey ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
hagaaga khiyaartana dhegaysanaysaa weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g haddii aan gudagalo barnaamijkan aan ku bilaabo gabdhaha dhameeyey jaamacadaha ku yaala magaalada laascaanood ayaa waxa ay ka cabanayaan shaqo la-aan dadka khuburada ah iyo weliba dadka reer laascaanood waxay sheegayaan in dadka ka baxa jaamacadaha ay u badan yihiin gabdho laakiin gabdhuhu shaqo ma helaan haddaba wariyaha redio ergo faarax dubbad ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan kasoo diray magaalada laascaanood dumarka ka baxay jaamacadaha magaalada laascaanood ayaa ka cabanaya shaqola'aan taasoo ay tilmaameen inay sabab u tahay tixgelin la'aan uga imaanaysa dadka shaqada bixiya gudaha magaalada tan laascaanood gabdhaha qaar ayaa qabaa inay tani tahay dhaqan ay aaminsan yihiin shaqabixiyayaashu oo aaminsan in muhiim aysan ahayn in gabadhu shaqayso oo mushaharna qaadato fadxi faarax diiri oo ah guddoomiyaha urur maxalli ah oo la yidhaahdo hankaab oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka jira gobolka ayaa sheegtay inay diiwaan geliyeen laba boqol iyo konton gabdhood saddexdii sano ee lasoo dhaafay kuwaasoo ka baxay jaamacado ku yaalla magaalada tan laascaanood oo aan weli helin shaqo waxayna gabdhahaasi gaadhaya labada boqol iyo kontonka diiwaan geliyeen bishii mey ee sannadkan waxaa laga yaabaa marka shirkaddii booskiisu waxay isiiso inay kuba soo qorto warqadda waxaan u baahannahay nin ay gabdhihiiba ka reebayso sidoo kale subermarketada anugu dhowr jeer baan waraysiya la yeeshay kuwa subermarketada ku yidhi maxaad timid gabadh maxay ku falaysaa shaqadan goobta dhexdeeda bay ku dhahayaan waxaa jira boosas ay soo xayeysiiyaan goobaha kala duwan ee shaqooyinka bixiya laakiinse gabdhaha ma qaataan waxayna sheegeen inay shaqooyinka qaar hab qabiil ku bixiyaan ayna door bidaan wiilasha inay shaqaalaysiistaan fadxi ayaa sheegtay in inta badan shaqooyinka la soo dejiyo maadooyinkoodu ay quseeyaan gabdhuhuna barteen sida maamulka i c t ga caafimaadka iyo kuwa la midka ah fatxi faarax diiriye guddoomiyaha ururka hankaab ayaa raadiyaha bilaadanimada ee ergow sheegtay in xafiisyada iyo goobaha shaqada marka ay tagaan aysan arkayn wax dumar ah oo shaqaynaya mahad cabdiraxmaan cilmi oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda golis faraceeda magaalada tan laascaanood ayaa sheegay in sannadkii hore ay jaamacadoodaasi ka baxeen boqol iyo soddon arday kuwaasoo sagaashan iyo afar ka mida ay ahaayeen hablo habluhu waxbarashada xiliyada dambe aad bay ugu fiican yihiin waxaa la dhihi karaa way kaga fiican yihiin ragga way kaga fiican yihiin oo gabdhuhu markay kasoo baxaan inta badan sekandari ay kasoo baxaan dhammaantood ama boqolkiiba waxaa la dhihi karaa shan iyo sagaashan waxay toos ugu xiroodaan jaamacada laakiin taasi kama dhacdo inta badan wiilasha qaar badan oo kamid waxa laga yaaba inay howlo kale ama shaqooyin shaqo tagaan ama meelo kale ay aadaan marka beryahan dambe waktiyadii dambe aad bay waxbarashada gabdhuhu u soo badanaysay mahad waxa uu sheegay in afar hablood ay u shaqeeyaan jaamacadda golis faraceeda laascaanood kuwaasoo uu tilmaamay in shaqooyin lasoo dhejiyey oo ay u tartameen ay ku galeen shaqooyinkaasi farax cali cumar oo baratay cilmiga nafaqaynta ayaa sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ka qalin jebisay jaamacadda golis faraceeda magaalada laascaanood waxayna raadinaysaa weli shaqo shaqooyinkaas ha u badnaadeen baa qaybta telecommunicationka ama xawaaladaha maanan helin wax fursad shaqaa layma siin waxaa layga doorbiday wiil waayo maanta haddaan wiil ahaan lahaa waxaan hubaa inaan fursaddaa shaqo heli lahaa laakiin nasiib daro waxaa dhacday takoor oo dumarka shaqo badan lama siiyo gobolkan aan ku noolahay waxaa laga doorbidayaa wiilasha de waxaa laga doorbidayaa wiilashiisaan kuu sheegaba jaamacadaha dhameeyey oo ka fursado badan hablaha farax ayaa tilmaamtay in boqol iyo shan gabdhood ay kaga baxeen jaamacaddaasi sannadkaasi aysanna jirin ilaa iyo iminka intay ka warqabto hal gabadh oo shaqo heshay runahaantii shaqo aan helaade waxay iga dhigantahay waa tacabkii wixii aan waxu soo baranayay waalidkii waxii igu soo barayey inaan naftaydii anfaco inaan dalkaygii anfaco inaan hormuud u noqdo kuwa iga dambeeya jiilka iga dambeeya walaalahay guriga jooga waayo markay arkaan anigoo intaas sano wax soo baranaya haddana markaan mar walba shaqo u tegayo shaqo u kala hayo waxaa iyagu hankooda siinaya inay waxbartaan si jidkayga u raacaan si waxbarashadooda u dayacin waayo dee qofkii ka weynaa markuu shaqo helo iyaguna waxay rajaynayaan inay shaqo helaan oo niyad bay u hayaan waxbarashadii yaasmiin cali cabdulle waxay ka mid tahay ardaydii ka baxday jaamacadda nugaal sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ilaa afar iyo toban jeer ayay sheegtay in shaqooyin lasoo dhejiyey ay codsi u gudbisatay laakiinse nasiib daro wax jawaaba kamaysan helin waxaa lagu dhahayaa wax nadiifi xafiiska nadaafadda wax nadiifi bes ka bax marka amba aan ku guursano tusaalahaan in gabadhii la guursado waxaan ku hayn in anagu ku guursano amba inaan guri noo nadiifisid waa labada mabda ay aaminsan yihiin wiilasheena amba raggeena soomaaliyeed wallaahi waxyaaba aada fara badan baa la kulanay waxaa kamid a in lanagu in laygu dhaho waxaan ku haynaa inaad amba noo noqotid gabadh marwa waxaa sameel degan amba inaad noo qurxisid amba nadiifisid shaqada aan goobta laga shaqeeyo marka labada dhibaato amba aada igu faja weynaa markaan maqla meel bangiyaheed oo laga qaada yacni soo xaysista shaqo yaasmiina ayaa intaasi ku dartay bal in ugu yaraan gabdhaha laga qaado imtixaan oo la tijaabiyo in shaqooyinka soo baxa ay qaban karaan iyo inaysan qaban karin laakiinse aan la odhan shaqadaa ma qaban kartid ustaad maxamed cabdiqaadir daa'uud istansow waa macallin dhiga kuliyadda horumarinta bulshada waxaana uu ka dhigaa jaamacadda nugaal oo ku taalla magaalada tanlaas caanood waana khabiir bartay cilmiga horumarinta bulshada waxa uu tilmaamay in saddex arrimood oo isbiirsaday ay sabab u tahay tixgelinla'aanta hablaha haysataa taas oo u sababa inay habluhu waayaan shaqo waxaana uu tilmaamay in dhaqaale ahaan ay qoysaska hablahaasi ka soo jeedaan arrintaasi saamayn ku yeelanayso waxaana uu sheegay in loo baahan yahay wacyigelin badan in lagu sameeyo bulshada si ay u ogaato ahmiyadda habluhu leeyihiin laguna baraarujiyo inta badan anugu intaan ka warhaya ma jiro qorsho gabdhaha kor loogu soo qaaday tusaale ahaan kambanigu waxaa looga baahanya inuu yidhaahdo siyaasadiisa uu ku daro qorshaha ah shaqaalaha aan qaadanayn intaas ka koobnaanayaan nisbada intaa dhanna gabdhaha inaan siinaan doonayn faarax dubaad raadiyaha bili-aadinimada ergo magaalada laascaanood aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaal wariyaha redio ergo faarax dubad oo warbixintaasi kasoo diray magaalada laascaano qaar ka mid a dadka shaqooyinka bixiya oo aanu la xiriirnay si aan wax uga weydiino arrimahan ay gabdhuhu ka cabanayaan ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan waxaa inoo soo socdaa xubinta qiimaha xoolaha hase yeeshee aynu ku horeyno mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo ka warramaya xaaladda ka jirta deegaankiisa waana kan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadio ergo garab wanaagsan haddaan kuu sii raacsiyo magacaygu waa siciid xasan dhanka iyo degmada yoontooy ee gobolka jubbada hoose degmadani saaka waxaa inala keenay waxbarasho iskuul iyo biyo waxcun waxyaal far badan ayaa noola keenay degmadani saake waxaa la keenay dowladda puntland waxay keentay biyo iyo waxbarasho iskuulo gaadiid magaalada wallaahi maasha allah bay kusii barwaaqo weeye waa tahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nagala soo xiriiray telefoonka gaaban ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban oo bilaash ah kaasi oo aad soo wici karto fariin cod ah iyo mid qoraal ahba aad ku reebi karto meel kastoo aad ka joogto dalka marka aadna soo wacayso ama teleefonkaasi aad wacayso fadlan waxaad sheegtaa magacaaga deegaanka aad joogto iyo gobolka uu ka tirsan yahay
hablaha beewaaya soomaaliyey bedela oo faa'iido ku dhacday soomaaliyey bedela hablaha beewaaya soomaaliyey bedela bukaantaaya soomaaliyey bedela dugtaarkaan booqan soomaaliyey bedela bannaanka uyaa soomaaliyey bedela waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinkana waxay naga heli karaan qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g iyo baraha bulshada sidaan hore idinkugu sheegayba dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta aynu ku eegayno saylada xoolaha ee xerada xagardheere ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wariyaha redio ergo axmed cabdulaahi jaamac oo aan wax ka weydiiyey bal xaaladda suuqa iyo qiimaha maanta wax lagu kala iibsanayey
qiimaha geela haddaan kugu hormaro gaar ahaan geela hilibka ah neefka ugu qaalisan ee muulada koowaad ee saaka sayladan jooga waxaa lagu kala gadanayaa toddobaatan kun ilaa toddobaatan iyo shan kun neefka muulada labaad ku jira ama qeybta labaad waa lixdan kun ilaa konton iyo shan kun inagoo lacagta aan sheegayna ay tahay lacagta kenya maniga ah oo kenyaanka ah abuurta yaryar ee aalanka ah oo ku jira qeybta saddexaad ku jira ee hilibka ah waxaa lagu kala gadanayaa afar iyo toban kun ilaa sideed ilaa sideed iyo toban kun oo shilin geela dhaqaalka haddii aan u nimaadno qaalmaha rimayda ah waa toddobaatan kun oo shilin halaha curadda ah ee rimid ah waa lixdan kun ilaa lixdan iyo shan kun oo shilin qaalmaha yaryar ee aan weli rimin ee saddex jirka ilaa afar jirka waa soddon kun ilaa soddon iyo shan kun oo lacagta kenya n waan gartay axmed osaaka marka dhinaca geela markii aynu eegno wax kala iibsigiisa wax isbedela miyaa laga dareemaya mise waa sidiisii fosio qiimaha sida ay sheegayaan uu qiimaha ay sheegayaan dadka geela iibiya waxaa moodaa inuu geelu aada uga hooseeyo sidii uu ahaa waxaanuna ka waraysanay sababta keentay isbeddelkan maxamed aadan khaliif oo ah dilaal iyo dadka gaadlaha loo yaqaano ee geela iibiya ee sii iibiya oo jooga saylada suuqa xerada qaxootiga ee xagardheer oo ka mid a dhadhaab toddobaadadan geela aad buu ukacsanaato hadda hoos buu u dhacay alxamdulilahi annakii liblaha aad buu noogu fiicantay abaaraha keena dhib ka badan iyo xoolo lacag la-aan baa hoos u dhacay dhaqaalii baa hoos u dhacay aligii waa geb geel waa hoos buu u dhacay dhaqaalii lacag la-aan baa ka dhacay wadan dhowr maadaa keenas roob la-aan baa keenas fasti hore doolarkii kor u kacay ha way isku xirnaysa isku xirneen badeecada dhan baa magala wax kala socda ma lehe saa geela soo qalin hilibkiisu iska yaalla abtu now ilaa galabtu iska yaalli qorax dambe ugu dhi hilibka haddaan saada ilmaha sii waayo kii kii shalaa soo qashay marka dhaqaalihii hoos buu u dhacay aad iyo aad baa xariyaha qaxootiga aad
n waan gartay bal dhanka ariga haddii aynu u gudubno dhanka ariga haddii aynu u gudubno ariga hilibka aan kugu bilaabo ee neefafka ugu qaalisan ama neefka ugu qaalisan oo qeybta koowaad ku jira waa toddoba kun ilaa lixdan ilaa lix kun iyo shan boqol oo shilin neefka muunada labaad ku jira waa afar kun ilaa afar kun iyo shan boqol oo lacagta kenya ah orgida yaryar ee shaqiiqda loo yaqaano waa laba kun ilaa kun iyo shan boqol oo lacagta kenya ah intaasa iyagana saa kala kala tiisanaya qiimaha geela horey waxaad usoo sheegtay in uu isbedel ka jiray oo qiimaha geela uu xoogaa kor u kacay bal dhanka ariguna ma la mid baa mise waa sidiisi caadiga ahayd dhanka ariga laftiisa waxaa ka jira dhanka ariga laftiisa waxaa ka jira maaragtay maaragtay isbeddel baa ka jira sida uu sheegayo maxamed duubow oo ka mid ah dadka ariga iibiya oo dilaal ah oo ku sugan suuqa xerada qaxootiga ee xagadheer wuxuu nooga warramayaa sababta keentay ama xilligan kusoo beegtay inuu isbeddelkan inuu yimaado madka eegin erga hoosuu usii dhacayba marku alla markuu doorkii socdona hoosuu usii dhacayba laba kun iyo shan boqol kun iyo shan boqol og wanweenoho shalay aan wanween oo oo adlanba gujir eh ku dhow miyaa aan siiya aan arkay shalay kun iyo shan boqol erga oo horena waxaa lagadi jiray afar kun shan kun baa lagadi jiray maxaa keenay horta magaalada oo laga kala tegey oo laga guuray ilaahay mansatahay countiga oo hoos u dhacay dhaqaalihii adlan dadka shaqaalaha waxaa isbedel hadda xoolihii abaar baa dhacday waa la guuriya seyrkan dhinacaasaa laga maray waa la fogaaday gaarigiya kabtanagu ka baxo maqrib buu imaanaya markii aad u fiiriso marka maalmihii hore iyo maanta xoolaha suuqa yimid muuqaal ahaan ma kala badan yihiin mise waa kala yar yihiin say siday tahay xagga tirada xoolaha waxaa moodaa inaan foosiya wax isbedela badani ka jirin laakiin waxaa isbedel ka jiraa dadkii badnaa ee suuqa joogay ee xoolaha gadanayay waxaa moodaa dadku inay aada uga yar yihiin dadkii hore ee toddobaadyadii hore markaan suuqa booqanaynay ku sugnaa waana sababta keenaysa in maaragtay maaragtay in qiimuhu aanay sidoodii ahayn laakiin xoolaha waxaad moodaa tiro ahaan inkastoo da inaan tirinin laakiin si guud markaan u fiirino waxaa moodaa inay xoolaha tiro ahaan isku dhowdhow yihiin waa tahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha radio ergoh oo qiimaha xoolaha maanta la kala siisanaya inooga warramayay isaga oo jooga xerada qaxootiga ee xagardheere ee dalka kenya
haddii aad joogto gaalkacayo goldogob ama bandiroley raadiyo ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo hayaan mawjaddeeda f m-ka ee dherarkeedu yahay siddeetan toddobo dhibic siddeed
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan waxaa inoo soo socda maxkamadda darajada koowaad ee magaalada boosaaso oo ka warbixinaysa kiisaska la xiriira arrimaha qoyska balse aan ku horeeyo mid ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban oo isaguna ka waramaya xaalad ka jirta deegaankiisa assalaamu calaykum reeriyo ergo wayna salaamay salaan kadib waxaan ku noolahay magaalada qabowaaq tuulo u dhow oo la dhaho galmeegaag waxaan ka cabanaynaa suuq la-aan naga haysata ariga oo ah neefka ugu badan ayaa nala ka siiyaa afartan ama wixii ka hooseeya waxaan ka cabanaynaa suuqxumadaas
waa tahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo fariin inoogu duubay telefoonka gaaban ee lambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban oo bilaash ah iminkana boosaaso waayadan dambe waxaa sii kordhayay kiisaska dadka khilaafaadku dhex maraan ee maxkamadaha u dacwooda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa rediyow erga u sheegay in kiisaska qoysaska ay maxkamadu qaado ay u badan yihiin muran ku aadan dhanka dhaqaalaha gudoomiye abuukar cabdinuur jaamac oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ugu horreyn weydiiyey waxyaabaha ugu badan ee kiisaska qoysasku ay ku salaysan yihiin ee ay maxkamadu qaado wuxuuna yidhi waxaa la isugu dabasanaya dhaqaalaha baahidii qoyska ayaan la koobargarayn karin marka aad dhinaca dhaqaalaha aabaha mas-uuliyaddii saarnayd ayaa cabasho laga keenaya inuusan inuusan inuusan waajibkii ka saarnaa uu si wanaagsan u gudanayn marka ma wuxuusan haynba mise isagoo dhaqaalihii haya buusan si saxa reerka wax u siinaynin isagoo haya cabashadu waxay imanaysaa isagoo haya inuusan reerka si fiican u siinin iyadoo ay ku xeeran tahay dhinac balwadda oo kale sida dee ninkii caruurtii oo qabta nin qaad iyo xaas ay jiraan arrimaha marka qoysaska waxay nooka yimaadaan cabashooyinka u badanna dhinaca barakacayaasha qoysas la yidhaahdo i b d ska waa dadka xeryaha ku nool xeryaha barakacayaasha la yidhahdo maalintii oo kale ama toddobaadkii oo kale imise kiis baa diiwaan gelisaan ood qabataan kaysaska ugu badan ee maxkamadda yimaada waa dhinacan living age qolyo la yidhaahdaa jira oo xuquuq u n d p looyaro madax banaan oo dadka ugu shaqeeya si voluntarya ayaa ayay soo maraan oo cabashada noo soo bifiya kaysaska ugu badan maxkamadda isbuucii markii la yidhaahdo boqol kiiba toddobaatan kaysaskaasaan qaadnaa waan gartay marka maalmo gaar ah oo aad qaadaan miyaa jira mise maalin walbaba maxkamadda waa saaran yihiin kuwa isbuucii waxaa la qaadaa afar goor afar maalmo qoyska oo kala duwan qoyska oo kala duwan oo xuquuq iyo waajibaad ku jirada waxaanu ka qaadnaa bersaskeed maantii haddii la yidhaahdo ilaa shan iyo toban ilaa shan iyo toban kiis maalinti isbu- afartaa maalmood maalintii ilaa toddoba kiis bayna afartaa maalmood labadii maalmood oo kale shan iyo toban kiis waan gartay labadaa maalmood marka oo shan iyo tobanka kiis aad qaadaan maxaad ku xalisaan kuwa dhaqaalaha isku haysta oo kale markaad kasoo qaado tusaale waxaan ku xalinaa curfiga aad joogto oo kugu xeeran ayaa ku hagaya adigoo qaadiya haddana oo sharcigii goor yaal haddana waxaad isku dayeysaa inaad maarayso siduu qoyskaas u noqon lahaa qoys sii jira caqabadahana aad aad u xalin lahayd marka xirfado dheeraada ayaan u isticmaalnaa sida ino inaanu wacyigelino cidda laga cabanayo markaasn u bandhigno in waajib ilaahay saaray ay tahay waxaan hadda laga socawday aysan cadownimo ahayn ama ama ama aan isagaba la fadeexaynayn waxaad tiri si xirfadaysan ayaan u xalinaa bal tusaale inaga siiy si dadka ku dhagaysanaya ay kuu fahmaan ugu yaraan oo kale qofka laga cabanayo ayaa wacyigelin siinaa xagga sharciga iyo diintada oo ah in xuquuq ay ka saaran tahay waxaan cabashada lagu keenay aysan ahayn wax isaga lagu soo dacweeyey ama lagu faxadeexaraynayo waan gartay marka haddaad wacyigelisaan oo intaasaad u sheegtaan ma sidaasu ku qabanayaa wixii markii horeba isagoo haaye dhaqaalaha uu bixin waaye ma saasaad ku daynaysaan mise may dabagal baa la sameeyaa warqad baa la qorayaa oo oo qoyska waxa u go-an maysantay inuu inuu inuu inuu inuu ku koforgareeyo qoyska waxa u go-an oo ay ku noolaan karaan waan gartay waxaad tiri dacwada ugu badan waxay naga soo gaartaa dadka ku nool xeryaha lagu barakacay ee magaalada boosaaso marka baaritaan ma ku samayseen oo ma ogaateen sababaha arrimahan ee barakacayaasha ama dadka barakacay ay gaar ugu tahay ama ay ugu badan yihiin waxaan waxaan uxil saaran horta oo annaga noo soo gudbiya looyaro xarun diglet center ka howlgala oo barakacayaashii waxaa ka shaqeeya dadka barakacayaasha ah xuquuqa aadanaha iyo waxa ka shaqeeya qolyaha ayaa waxay soo diyaariyaan faylka soo diyaariya oo usoo gudbiya maxkamadda marka waxyaabaha idin keenaan oo dadkan ay ka siman yihiin maxay tahay waa waxyaalaha ugu badan waxa weeye waa waajibaadka xuquuqdii caruurta wey waa xuquuqda caruurta waxa ugu badan iyo hooyada oo cabanayso xagga dilka oo kale waa laydilaale ama ama xagga caruurta oo caano iyo iyo wixii qudulduruuriga ay ku noolaan lahaayeen ay kaga cabanayaan walow ay ay dhinacaas dhinacaas ay khusayso dacwadoodu waan gartay marka qoysaska idiin imaanaya ma qoysaska dhowaan isguursaday ama caruurtooda weli ay laba ama saddex yihiinba mise waa dad waaweyn oo ilagu caruur badan haysta inta waaweyn inta waaweyn waa inta waaweyn kuma badna laakiin dadka cusub oo hadda iskuuto ilaa ilaa ilaa qoyska shanta caruurta aleh waan gartay marka marka la fiiriyo ka maxkamad ahaan ama xog haddaad ka hayso oo kale furiinka oo kale wax intee la eg buu gaarsiisan yahay ama imisaad kala furtaan haddaad xal u weydaan furiinka soomaalidu de aada buu isaga badan yahay weli waktiyadan waa garan kadhaa sida laisu guursadana aada bay u sahlan tahay sida laisu furana waaba kasii sahlan tahay magar marka dee furiin qadar qoran annagu ma celin karo laakiin inta awoodeena waxaan ku dadaalnaa qoyskaas inuu sii jiro inuu sii jiro ayaan ku dadaalnaa
ma jiraan marka qoys intuu kala tegay haddana carruurtii aabihii intuu biilkii wuxuu bixin waayey dacwad keensaday ma jiraan kala tag hadday timaado qoysku kala tago waanu xadidnaa waanu ku xadidnaa xuquuqda carruurtaas ay leeyihiin inuu aabbaha saaran tahay marka si documentiaan u qornaa isaga marka bishii unbuu documentigaas raacaa waxa uu farayo marka documentigaas ma mid uu maxkamadda dib ugu soo noqonayo oo wixii laga rabay maxkamadda uu ku bixinayaa mise reerkii buu toos ugu geynayaa mayn wuxuu samaynayaa hal waxaa jirta aalad la isticmaalo oo ah lacag electronic ah waajiba waajiba marka lacagta electronic buu xafiiska kaydka maxkamadda buu usoo diraya sidaasa qoyska loo gaarsiinaya amaba waxaan uga fududaynaa supermarket ama dukaan oo kale xaafadda leh inuu biilka bishii dhigo sidaana uga qaataan iyagu imis imise qoys baad hadda kiiskooda haysaan oo saas biilka aad ugu kala qaadaan oo aad og tahay adigu way aad bay u badan tahay aad bay u badan tahay waktiga aan shaqaynayna wakti dheer bay ahayd maalinba de marka wax kusoo marayo weeye wax kusoo marayo weeye marka markii ay waxaanu update garawnaa markii ay cabasha ka timaado la yidhaahdo wixii nala soo gaarin ayaan update garaynaa laakiin inta ay sustainability tahay oo degan tahay baashu waxa weeyaan wixii waa la helaa waan gartay hooyooyinku waxay ku dacwoonayaan inaan carruurta biil lagu siinin ama waajibaad kaloo ay lahayd meesha ay ku weyday aabbayaasha soo dacwooda marka iyaguna maxay keensadaan aabbayaasha soo dacwooda wuxuu ay keensanayaan oo kale dhinacaas in ay gabadhii isagoo xuquuqdeedii u awooda inay iyaduna ay ay ay carruurtii dayacdo dayac ka yimaada xaggeeda tusaale oo lagu sabaynayo inay oo kale inay aado ganacsi oo kale ama ama aysan ama aysan carruurtii si toosa u haynayn carruurtoo dayacan iyo isagoo wuxuu markaa keensanayaa isagoo sharciga raacaya wuxuu keensanayaa inuu awoodii uu awoodo wixii ay ku noolaan lahaayeen qoyska u awoodo sidaa darteedna carruurtu dayacan yihiin iyo waxyaalo kale oo anshaxa waa tahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee puntland abuukar cabdinuur jaamac oo u warramayey idaacadda ergo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruura aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayto kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha qandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeya cunugi wuxuu noqonaya cunug aada tacbaan u ah indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa lasii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo
noo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta gogaalaysiga iyo weliba barnaamijka gobaad balse aan ku horeeyo dhagaysta saddexaad oo inagala soo xiriiray ama naga soo wacay teleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waana kan bal ila dhagaysta fariintiisa waxaa la yidhaha magacayga tulaahi cali oo jooga degmada filable waxaan rabaa in la ii sheego baan la yidhaahdo dhulkaani dhul barwaaqaa weeye guuyaa si fiican u qabtay ilaahay mahaddiisa balse waxaa la yidhaahdo shilin shilin baa la yidhaahdo xoolaa cunta shilin dadku yidhaahdo u yaqaan waxaan rabaa waxaa lagula tacaal lagula xoolaa looga dhacso oo lagula dagaalo in ii sheego de waa weeye intaas baan rabaa wixii haya bahalkaas waxaa lagula dagaalamo haya yaqaan inay ila- igala soo xiriiraan waana mahadsantihiin raadiyow irka waana idin salaamaya iyo shaqaaliheyda waa hagaag ikhtiyaaray kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labaiyo toban inaga soo wacay welina waxaad nagala socotaan idaacadda ergo idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeedhan ka dhagaysto raadiyo ergo raadiyo cadaado maalin kasta saacaddu marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena maanta waxaa iminkana aan idiin soo qabanayaa xubinta gogaalaysiga ee maanta aan idinkugu talagalnay iyadoo ay noo soo socdaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo weliba barnaamijka gobaad balse aan ku horumarno xubinta gogaalaysiga ee maanta aan idinkugu talagalnay nabad dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaan kusoo dhowaada xubinta gogaalaysiga oo qayb ka ah barnaamijyadeena maalmaha talaadada iyo weliba axadda een maanta gogaalaysigeenu wuxuu ku saabsan yahay talo maxaad iga filaysaa inaan idiin sheego waa googa cigale qaar kale dadku waxay yidhaahdaan googa cadale een gobolada qaarna siyaabo kale ayaa laga yidhaahdaa laakiin barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan een gogaalaysigeena maanta waxa uu noqonayaa siwif sowif abo samater saakan ee waaka bal aan ku celiyo waa siwif sowif abow samater saakan ee waaka haddaba gogolaysigaasi jawaabtiisa waxaanu ka sugaynaa dhegaystayaasha idaacadda ergo meel kasta oo ay dalka ka joogaan waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waxaad noo reebi kartaa fariin cod ah iyo weliba mid qoraal ah wax lacaga kaama goosan doono telefoonku waa bilaash marka aad fariinta duubayso fadlan ka fogow meelaha dabaysha leh ama meelaha sawaxanka iyo buuqa leh si codkaagu uu u noqdo nadiif magacaagoo saddexan ayaad noo sheegi doontaa deegaanka aad joogto magaciisa hadduu magaalo weyn u dhow yahay magaalada u dhow yahay ama gobolka uu ka tirsan yahay ama degmada uu ka tirsan yahay oo kale ayaad nala wadaagi kartaa mahadsanideen intaa ha inoo joogto xubinta gogaalaysiga oo qayb ka ah barnaamijka idaacadda ergo waa tahay dhegaystayaal weli ergo ayaad nagala socotaan annagoo ku guda jira barnaamijkeena maanta waxaanad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrband dadka jooga magaalooyinkana waxay nagala socon karaan qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo weliba barnaamijka gobaad iyo weliba duruufaha ay la kulmaan caruurta shaqeeye ee ku sugan magaalada beledweyne balse mid ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda ergo oo isaguna nagala soo xiriiray aan wada dhagaysano asalaamu calaykum walaacadda erga waxaan u sheegayaa waa ninkii shalay maxamed salaad xuseen kusugun deegaanka badaabe tuuladan hoostaga ee gobolka jubbada hoose halkaas abaarada anbaa ka jira loobiyo iyo ummadihii kenya ka yimaada baa nagu soo rogmaday idaacadda waxaan u sheegayaa deegaanka kulbiyo ilaa badaabe intaas roobabka guugood ka yar deegaanka waxaan u sheegayaa oo idaacaddan u sheegayaa inay codkayada markay maqashay taxgeliso oy faraha bulshada iyo ummadda ay u sheegto ay la wadaagto iyadoo idaacadda erga horta ah idaacad oo idaacadaha maanta dalka ka jira ugu idaacadda ugu warfaafinta badan oo dadka warkiisa taxgelisa kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda ergo oo isagu nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waa tahay dhegaystayaal iminkana beledweyne saboolnimada iyo barakaca ayaa sabab u ah in caruur badan oo xilliga waxbarashada ku jira ay shaqeeyaan si ay uga qayb qaataan nolol maalmeedka qoysaskooda magaalada beledweyne ayaa ka mid a meelaha caruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ay shaqeeyaan cabdinaasir daahir cilmi oo xoghaye ka ah urur dhallinyaro oo maxalli ah ayaa sheegaya in lixda bil ee lasoo dhaafay ay diiwaan geliyeen boqol caruur ah oo shaqooyin kala duwan qabta caruurta waxay ka shaqeeyaan meelaha baabuurta lagu sameeyo ee geerashada loo yaqaano caseeyaha iyo weliba shaqooyin kale haddaba si aan xog dheeraada uga helno ayaa arrintaani waxaan la xiriirnay ama waraysi aan la yeeshay cabdinaasir ugu horeyna waxaan weydiiyey bal caqabadaha caruurtani ay la kulmaan oo qaarkood da-doodu aada u yar tahay wuxuuna yidhi
waxaynoo sheegeen markaan wareysanay oon aragnay inaan meel waxbarasho taa la geynin dugsi ama iskool intada inaan la geynin in markii meeshaan loo soo diraya ama u keenayay in maamadii ama oo asigu u weyn yahay canuga tusaale gurigii asigu markaas ma ka shaqeeyo ama inuu dad iga yaryaro waado hooyadii soo shaqeey leedahay asigii meelo ka shaqeymayaan haddii tusaale qaraab ahaan ama kasii sara nin oo amla isyaqaaniin qofka isyaqaaniin jilka ka shaqeeyo wuu soo raaca kaasaa marka wuxuu sameynaa adeegyadii iyo waxyaaba yaryar intuu u dirsado oo wuxuu habeenkii elo siifar u siina marka waxyaabaha duruufta oo ku qasbaysa marka inay shaqeeyaan waa duruuf oo waalidka xaggiisa ama guriga xagta ka jirta waay markaan ka hadalna shaqooyinka ay qabanayaan caqabadaha iyo dhibka ay gaar ahaan la kulmaan ma idin sheegeen aada iyo aad haa waxaa tusaale waxaa aragnay dhowr canug oo dhaawacyo kasoo gaareen beri ay qaadi karin intay qaadeen ay ku fakadeen oo kale lugaha dhaawac ka gaarsiiyeen qaar intay baabuur hoos galeen qaarkood gerinjabay ku degeen dacamusalug oo maxaan ku sheegaa dhaawac kale kasoo gaaro farka jaban yahay caqabadahan ku aragna waa dhaawac kasoo gaadhay marka caruurtaasoo kale da-doodu intay udhexaysaa carruurtaasoo kale da-doodu waxay udh waxay udhexaysaa waa sideed toddobo ilaa saddex iyo toban sano qaarkood ayagoo waaweyn afar iyo toban sano hataa ugu weyna qaarkood waa arkeysaa marka qaarkoodna waxay u badan yihiin markaad fiirisid dad aabahood noolayn oo kale ilma agoona waa taqaana agoona u badan yihiin boqolka carruur hadda aan la kulanay adiga boqolkiiba lixdan agoonay ahaayeen waan gartay marka waalidiinta carruurtaan dhalay oo aad sheegtay inay badankoodu agoon yihiin hooyooyinka oo kale markaad la kulantaan oo aada weydiisaan maxaad shaqadan adag ilmahaaga ugu dirtay oo kale ama ma weydiisan horta su-aalo noocaasa haa haa waa weydiinay waxaan niri hooyo maxaa canugan waa da-yar waaye lafihiis waxa waaye carjin waaye ma shaqey karo ama maskaxadda shaqaysan ma gaarin maxaa hooyo keenay inuu shaqeeyo asigaa xoog nooya ama asigaa waxaan dadka ku shidano noo keenaayo wax kaloo haddana caawiymaba haynaba sidaasuu noo caawiyo carruurtan walaalihiisoo ka yaru caawinaayo hay ku leeyihin marka ayagu waxay keenaan halka doolar ama labada doolar ama hal doolar barka uu keeno ayay nafbigaan anaa lafihiisa ma fiirinaane cuduryadoonkaas jafka ay fiirinayaan marka ma weydiiseen marka xagga qoyska ka jirta waa marka ma weydiiseen hadday hooyadu iyadu caafimaad qabto oo ay xoog leedahay inay shaqeyso bedelka ilmaha ma weydiiseen su-aashaas aada iyo aad waa weydiinay waa yar yihiin qaarkood waxay sameeyaan kuwa aan la kulanoo shaqey karaaho way yar yihiin kuwa kale qaarkood waa arkeysa carruurta waalidiintooda qaar way xanuunsan yihiin hooyada oo kalete waa xanuunsantaha arkeyda oo xanuun la jeesto qaar waa xooriyaan waa aragnay laakiin intaan aragnay ayagana waxay ahaayeen kuwa ama cajeen wareejiyey oo waxyaabaha yaryarka ah oo oo oo nolosha macsiga cajiinka o kale ama si jalaafida oo kale ayaabsaasoo wareejiyey marka waxay ku leedahay aniga kistaan keeno ama waxaan soo helo iyo wuxuu keenaan isku darayna ama wax keligay waxba anugu kama qaban karo meeshaan camal waan gartay marka idinku wacyigelinta ee waalidiinta aad u samaysaan sideed u qabataan ma guryahaad ku booqataan mise kulamaad u qabataan oo ad isugu yeertaan
marka horeeto waxaan sameynaa markaan caruurta la kulanoo kale ama meelaha caruurta ka shaqeyso kale aan aragno waxaan yidhaha guriga na geey nawad guriguu na geeyaa waar gurigu markaan ugu tagno oo aan kile waxa hooyadii ama waalidkii dhalaa u tagno oo aan aragno oo aan u sheegno canugaan inaa si wacyigelinta aan ugu sameyno si canugaana meeshaan ka bixi karin inuu shaqadaana canugaan aan awoodin adimaa usoo diray adimaa dhalay su-aalaas markaan weydiino kadib maqaraabo eeda ma utahay adeer ma utahay su-aalaas muga waxay u tahay waalid ahaan mugaan ogaana kadib waxaan u sameynaa bishiiba ama labadii biloodba mar ayaan waxaan u sameynaa waalidiinta intaan soo aruurino waxaan u sameynaa wacyigelin guud ee tababar aan u sameynaa oo ama laba maalmood ama saddex maalmood ama hal maalin sida noogu suuro gasho ayaan wacyigelintaas ugu sameynaa marka wax isbedel ah oo wacyigelinta aad samayseen ka soo baxay ma jiraan oo waalidiinta dhankooda ah aad aada iyo aad hadda intaan la kulannay runtii caruurtii yaryaraayo hadda waxbarashadaan u sameynay qofka bini-aadinka wuxuu cuni lahay way qorayihin alla subxana watacaala ha qoray sidaas laaligeed markii uu canugii shalay ama usoo usoo shaqeyna ama soo shaqey la dhahay markii meelka loo leexiyo ama saaka iskool la geeyo iskool dhiganayo nolosha qoyska haddana miis bedelinoon dadkii way nool yihiin wax hadda baahi u dhinta ma jiraan sidaas laaliga marka waalidka oo kuleeyahay waa ducaysantiin khayr allah siiyo canugii waa kan hadda way wax baraya marka hore mar oon si waxaan isdhahay haddii uu kaa leexdo ama haddii uu kaa tago ma noolaa kartid laakiin hadda oon noloshiisa haddana way nooshahayo waxbaa ilaahayna soo geliya qof marka wuu ducaynaya isbedel dareemaya marka wax u sheegid iyo waxay u baahan yihiin kucelcelis fara badan wacyigelin fara badan u baahan yihiin waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdinaasir daahir cilmi oo jooga magaalada beledweyne oo u warramaya idaacadda ergo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay weli barnaamijka maanta ayaynu ku guda jiraa iminkana kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo ah barnaamij ay su-aalo caafimaad ku weydiiyaan dhegaystayaasha idaacadda ergo dhakhaatiir kala duwan oo jooga dalka gudihiisa kuwaasoo meelo kala duwan ka howlgala toddobaadkan barnaamijka waxaa laga soo diyaariyey magaalada gaalkacyo waxaa soo jeedinaya jibriil cismaan cilmi
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijka waxaa marti ugu ah cabdiyare salaad cali oo ku takhasusay cudurada guud iyo qallimada waxaana uu ka howlgalaa oo uu fadhiistaa ribaad hosbital iyo daryeel hosbital doctore dhegaystayaasha radio ergo ee jooga dhulka soomaalida ayaa su-aalo soo weydiiya hadba doctoorka markaa martida ku ah barnaamijka dabcanna waan filayaa inaad u diyaar garowday annaguna waan kusoo dhaweyneynaa aanse ku horeeye dhegeystaha ugu horeeya asalaamu calaykum magacayga waa faatima joogto gobolka shabeellaha dhexe waxaan weydiinaya doctoorka qof ayaa caloosha xanuunaysa dee caloosha xanuunayso caloosha way dhimaysaa waanay caloosha way dhimaysaa axal baana ka socoto oo maxaa loo qaban karaa intaas ayaan kusoobadoyn waa in isla madaadi ergo faaduma oo joogta gobolka shabeellaha hoose su-aal muhiima ayayna weydiisay faaduma waa mahadsan tahay saxarada inuu dhiig soo raaco ama caloo xanuunka waxaa keena waxyaabo badan oo kala duwan waxaa ugu muhiimsan saxarada markuu dhiigu soo raaco dhiigu wuxuu noqon karaa laba qaybood inuu noqdo dhiig fareesh ah oo cusub markaas iyo dhiig aan fareesh ahayn oo madoobaad ah marka way kala duwan tahay waxa ugu badan oo sababana waxaa ka mid a caabuqyada ku dhaca caloosha ayaa ugu badan waxaa kaloo keeni kara dhiig hadii uu dhiig fareesho cusub markaasoo kale uu yahay dhaawac gaara meesha saxaradu ka imaato ama xanuunada baabasiirka oo maaragtay dadka soomaalida aada iyo aada caan ugu ah sidaas darteed faadumay waxaan kuula talinaynaa ugu horeyn inaad baaritaan isku samayso saxaradaada si loo ogaado wax sababay loo kala saaro infection caabuq bacteria inuu sababay waxaa kaloo sababi kara gooryaamada caloosha waxaa kaloo la sameyn karaa dhakhtarka inuu wiisiteeyo waxyaabaha kaloo muhiimka aan kula daarmay waxaa ka mid ah calooshaadoo kaleeto inaad jilicsid oo aad isticmaashid qudaarta cagaaran iyo biyaha badan inaad qaadatid arrintaana baaritaan aad ku samaysid oo si loo ogaado wax saxda ah ee sababay waa mahadsan tahay faaduma waayahay doctore waad mahadsan tahay adiguna dhegeystaha kale asalaamu calaykum magacayga waa anigoo ah ayaan cabsi oo joogta magaalada beledweyne waxaan isku arkay gabar yar oo saddex jir oo aniga aan galay aawudiyo waxa aaga soo baxeen nabro nabrahaasi u qabsid in lagu gubay oo qori dad in loo qaato lagu udhigida markas waa baqa waa soo baxa waa baqa wejiga dhan u sarday asalaamu calaykum waa idin kalena mahadceliyey waa mahadsan tahay gabadhaas nagala soo xiriirtay beledweyne finanka ku dhaca caruurta waxyaabo badan ayaa sababi kara haddana sida aad noo sheegtay finanka waxay lahaayeen biyo ayaa ku jira waana bararan yihiin sidaas darteed horta ugu horeyn tala ahaan waxaan bixinaynaa in finanka aan riixriixin aan la toojin inta badan waxay sameeyaan caruurta ama dadku markay dhacaan ogaan finanka in la riixo la tutoojiyo midda kale inta badan xanuunada ku dhaca maqaarka waxaa lagu diagnoos gareeyaa ama lagu ogaadaa in dhakhtarka uu arko marka inaad dhakhtar tustid si loo kala ogaado waxaa sababay waxyaaba badanaana sababi kara sida infectionno elertic way badan yihiin marka in la arko oo la diagnoos gareeyo ayaa aada u wanaagsan si deg deg waxaan kula talin lahayd inay xarun caafimaad ay geeyaan wejigu xubnaha ugu qaalisan jirka bini aadamka ayuu ka mid yahay sidaas darteed in aada looga taxadiro ayaan ku bixinaynaa waa mahadsantahay Ay, marka een, cuduradaas oo kale markii hadda ilmo yar baa ka xanuunsan siday sheegayso oo cudurku u ka haya een, waxaa laga yaabaa inaan xarun caafimaad u dhoweyn marka sidee ayay ula tacaali kartaa iyo uga warhayn kartaa ilmahaas yarka ah Een, aada u mahadsan tahay Ee, waxyaabaha ugula tacaali karta waxaa ka mid ah in wejiga biyo diiran oo kulul oo kaleeto in lagu dhaqo ee, nadaafadda in lagu dadaalo in aan nabaradii gacmaha ay lagala gelgelin oo aan la tataabanin oo sidooda loo daayo oo la ilaaliyo ayaa maaragtay ugu wanaagsan in kahor inta aan lala xiriirin sidoo kale xanuunada ku dhaca maqaarka inta badan waa kuwa aada si deg dega u faafa marka caruurta kaleeto ee, inaan loo dhaweyn kahor inta aan la tusin howlwadeen caafimaad gaar ahaan dhakhtarka maqaarka oo kale maayo ergo waa furtay adeeg joogta magaalada caleyn waxaan wa- waxaan weydiinayaa dhakhtarka een, wejiga buuq kasoo baxa maxaa lagu maxaa lagu daweeyaa wejiga buubuur kasoo baxa maxaa lagu daweeya buuq kasoo dhawabi karaa waanaga ma jira ergo Ee, waa mahadsan tahay een, caruur- ee, xanuunada maqaarka ku dhaca wejiga ee, oo dadka waaweyn wax ku keena iyo caruurta way kala duwan yihiin dadka waaweyn waxyaaba badan baa ku keeni kara waxaa ka mid ah een, hormonal change wax la yidhaahdo dhicaamadu isbedela ama hormoonadu sare u kaca waxyaabaha kale oo keeni kara waxaa ka mid ah een, kareemada laisku qurxiyo oo kaleeto oo oo wejiga loo isticmaalo oo aan ogeyn waxyaabaha ay ku kooban yihiin oo kale ayaduna maaragtay qayb kale oo muhiim ah ayay ka qayb qaadan kartaa waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mid ah stresska qofka haddii walwal uu ku furan yahay oo kaleeto waa finan inay kasoo baxaan wejiga Een, waxyaabaha kale oo ka qayb qaadan kara waxaa ka mid ah elertic cuntooyinka qofka uu qaadanayo oo kaleeto in la- la ogaado gaar ahaan cuntooyinka baakadaysan oo dibadda laga keeno wadankeena sidaan ognahay ma lahan wax la yidhaahdo quality control wax kasta ayaa la keenaa sidaas darteed cuntooyinka dabiiciga ah kale in ay qaadato ayaa wanaagsan marka si marka loo ogaado ee, waxay u baahan tahay in maaragtay ee, wareysi badan lala yeesho oo la arko oo waxyaabahaas badan ayaana keeni kara Ee, dhalinyarada weli waxaa aada ugu badan dumarka ee, ayagoo xataa daawooyin ku markaan kasoo tagno kuwa la isku cadeeyo kuwan kale xataa waxyaabaha ay ka kooban yihiin ma ogin waxyaabaha qurxinta loo isticmaalo oo kale xarumaha inta ugu badan waxaana loo keenaa ee, dadka qaarkood kareemada iyo isticmaala iyo maaragtay waxyaabaha kaloo laisku qurxiyo in hadhow ay ku noqdaan elergic qofkii finan badan kasoo yaacaan isbedel badan oo ku yimaado Ee, marka ee, waxyaabo badan ayaa keeni kara arrinta arrimahaas ayaana maaragtay sanadahan dambe ee, aada ugu badan
waayahay een, ayaan oo ilmo yar ay ka xanuunsanayaan iyo faadumo oo iyada lafteeda ka cabanaysa finankan dabcan eh, waxaad moodaa inay meelo iska shabahaan halka meelaha kalena ay ku kala duwan yihiin oo yacni eh, ayaan ay sheegayso in ilmaha yarka finan waaweyn ay kasoo baxaan qaarkooda biyo ay noqonayaan ay dilaacayaan Een, f- firdowsan waxay ka cabanaysaa finanka yarka ee dee dadka inta badan lagu arko marka maxaa farqiga u dhexeeya Ee, waa mahadsan tahay Een, horta isbedel aada u weyn ba ayaa udhexeeya macnaha ee, wayna isku dhawaan karaa mararka qaarkood caruurta waxyaabaha ku keena caruurta waxa ugu badan oo ku keena waxaa kamid ah ee, parasitic infectionska oo kale ee, oo ku yimaadaan nabaradaas oo kale way keenaan dadka waaweyn ayaga waxyaabo badan ayaa la xiriira Een, heerkulka oo siyaadoo kale markii uu dhacdo kale qofka asagoo xataa aan cudur qabin ayaa markii cimiladu isbedelaan oo kaleeto ay u ku yimaadaan in finan ay kasoo baxaan Ee, sida hadaayan aan hore u sheegno oo kale stress oo kale ee, wa- wadanka crisis badan baa ka jira dhibaatooyin badan baa ka jira Ee, iyadoo laftirkeeda ee, way ke- qayb weyn ay ka qaadan kartaa Ee, marka qofku waxyaabahaas dhibahayo dhan inuu ka fogaado Ee, cuntooyinka uu cunayo inuu maaragtay uu ka fiirsado ama kuwa dhibahaya Ee, cuntooyin badan waxaa ka jira ee, allergic laga qaado dadka qaarkood oo ay- oo iyadoo caadi ah cuntooyin aada u nafaqo badan oo muhiim ah laakiin dadka qaarkood dhibaato ku ah sida kalluunka oo kale sida ukunta oo kale Ee, marka waxyaabahaas oo kale in maaragtay aada ee, uga feejignaato Ee, biyaha dabiiciga caadiga ah in qofka wejiga uu ku dhaqdo Ee, waxyaabaha ee, uusan hubin waxa ingredient-igooda waxyaabaha ay ka kooban yihiin inuusan qofku uusan ku degdegin kuwaasoo maaragtay dhibaatooyin badan ka dhalan kara marka waxaa la yidhaahdaa prevention is better than treatment halkudhig caafimaad ah marka in marka hore taxadar badan la muujiyo horqa qofka markasta uu yeesho maaragtay holwadeyn caafimaad markaas inuu la xiriiro dadkeenu badanaa waxay ay tagaan isbitaalada markii ay xaaladdu meesha ugu dambeyso ay marahayaan ama waxyaabaha ama inta badan waxay la xiriiraan farmasiste farmasistahaas maalinba daawo ayuu ku fiirinayaa qofkii hadhow isbitaalka waxaa la keenayaa isagoo mararka qaarkood oo gudbay heerka waxaa laga qaban kari lahaa ama uu xaaladii ay cuslaatay marka qofka marka ugu horeyso oo xanuunada maqaarka oo isku arko ama si guudba xanuunka inuu la xiriiro dhakhtar oo uu ku xirnaado oo adduunka wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo g p qof kasta wuxuu leeyahay g p waddankeena dhakhaatiirta ayaa aada u yar waxaa laga yaabaa gobol dhan inay joogaan wax shan dhakhtar ama toban dhakhtar ama aada dad u kooban halka adduunka maanta uu marayo qof kasta inuu hal dhakhtar u gaaro uu leeyahay hadda gobolkeenan oo kale dhakhaatiirteena joogto aada bay farakotiris u tahay waa dad kooban oo is yaqaana marka ayadana dhibaatay qeyb weyn ka qaadanaysaa marka qofka mar kasta inuu la xiriiro annaga xarumaheena daryeel hosbitaal oo kale waxaa jirto waxaan bixinaa free consultations mararka qaarkood dadka nala soo xiriiroo kale maalmaha khamiista oo kale marka qofka xataa waxaa jirto isbitaallo publica ayagana jiraan inuu qofka uu la xiriiro dhakhaatiirtu markasta uu ku xirnaado talooyin uu raadsado intaas inoo joogo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanayay gaalkacyo waxaa marti ku ahaa doctor cabdiyer salaad cali oo ku takhasusay cudurrada guud iyo qallimada magacaygu waa jibriil ismail cilmi
waa tahay dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaynu kusii siqaynaa barnaamijka gobaad ayaa inoo soo socda aanse ku horeyno mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo isaguna ka hadlaya xaalad ka jirta deegaankiisa waxa uuna yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inay salaamay bahda raadiyo weergo waa axmed maxamed yuusuf oo jooga magaalada walaweyn xaaladda iyadu waa caadi waanu fiicannahay waana dhibaato ma jirto waxaan idinka baahinaynaa in ay ka jirto magaalada ama qulqulato ah oo ah dhibaato degaanka iyo meelaha isku haya waxaana keenaya inta badan soomaalidii ilaahay waa isku diray reer iyo qabiil waxaasaba isugu diray dee wakaa waa tahay dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labayo toban oo ah nambar ay dhegaystayaasha idaacadda ergo fariimo cod ah noogu duubaan kuwa qoraal ahna ay noogu soo diraan oo ah mid bilaash ah meel kasta ood ka joogto gudaha dalka iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad waxaa soo jeedinaysa fardowse sheekh cabdiraxmaan
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka waxaan maanta uga hadlaynaa doorka haweenka ee doonaya inay ka mid noqdaan xubnaha baarlamaanka jubbaland iyo caqabadaha hortaagan xilli la filayo in doorasho ay dhowaan halkaasi ka dhacdo faadumo macalin cali oo ah hooyo labaatan iyo toddoba jir ah waxa ay ka mid tahay afar iyo labaatan haween ah oo u tartamaya kuraasta dumarka oo ay ka doonayaan inay ka helaan boqolleydan shan iyo labaatan ilaa soddon baarlamaan goboleedka jubbaland waana gabadha keliya ee aan qurbo joog ahayn kuna koray wax ku bartay ku dhashay weligay meel ogama bixin da-yar ah inay wax hogaamin karaan hankooda uu ku jiro inay wax bedeli karaan waxna soo kordhin karaan wadanka hankooda uu ku jiro in la helaa igu dhaliyey faadumo waa hooyo caramala ah oo haysata shan caruur ah oo ay keligeed koriso waxbarashadeedu dugsiga sare ma dhaafsana balse taasi kama baajin hamiga weyn oo ay ku doonayso inay xubin uga noqoto baarlamaanka jubbaland laakiin caqabada weyn oo kursiga baarlamaanka kaga gudban waa dooda la xiriirta reerka ay tahay inay ku matasho baarlamaanka ma reerka ay ka dhalatay mise reerka ay caruurteedu yihiin jinsi ahaan waa loo takooriy waxaa laleeyahay waa qof dumar ah waa aadaa loo liidaa saddex gabadha guurkeeda waa lagu takooraa waxaa laleeyahay adiga qabiilkaasaa ku qaba qabiilkiina wuxuu leeyahay reer hebel bay u dhalatay taasna waa lagu takoorey bal ee tan aanan guursanin baaba la dhihi haddaan xil kuu dhiibano ood berri meel kale kasoo jeesata ka waran waa dhibaatada haysata waaye baarlamaanka jubbaland ee mudaxileedkiisu dhammaadka yahay waa kan labaad ee dumarku ugu matalaada yaryihiin dhammaan dowlad goboleedyada soomaaliya afar keliya ayaa dumar ka ah toddobaatan iyo shanta xildhibaan ee matala saddexda gobol ee dowlad goboleedkan baarlamaanka dowlad goboleedka puntland oo keliya ayaa ka dumar yar kaas oo ay hal gabar oo keliya ka tahay xildhibaan baarlamaanka ka kooban lixdan iyo lix qof laakiin weli faadumo macalin rajo weyn ayay ka qabtaa inay kusoo baxdo doorashada baarlamaanka jubbaland waxay radio ergo u sheegtay in dhaqaale yarida haysata dumarka ay caqabad kale ku tahay dadaalkooda siyaasadeed ee dal loo arko dhaqaalaha inuu yahay furaha siyaasadda wuxuu culays labaad kusii yahay dumarka aan qurbaha ka imaan ama aan dhaqaale ahaan laga soo taageerin sida ay sheegtay faadumo macalin inta badan dhaqaalo ma hayaan oo ma ma daberi karaan ama maxay ahayd wax kaabaya ma laha siyaasiyiinta laftooda xusullay ku reebaan gabdhaha oo waxaa la ogyahay gabadha in ayn colaada ka ogolaanaynin ay carqalada diidayso ee dejiyo ay tahay wadanka dejinayso dhaqaalaha ee dhaqaaleynayso iyada ninkan ay hunguri u raacaynin laakiin ay u raacayso ubadkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo ninkeeda sidii ay ugu gamci lahaa meel murug la-aana problem una ka jirin laakiin isaga laftirkiisa taasuu ku xisaabtamaya wuxuu leeyahay naagtan hadday meesha soo gasho dhaqaalihii aada heli lahayd ama waxaad qaadan lahayd iyada ma ogolaanaysaba inkastoo uusan jirin reer gaar ah oo dumarka u qoondeeyey qaar ka mida kuraasta baarlamaanka jubbaland haddana haweenka deegaanka oo tixi raacaya heshiiska qoondada haween ee baarlamaanka federaalka ayaa bartilmaameedkoodu yahay in boqolkiiba shan iyo labaatan ilaa soddon ay ka helaan doorashada iyo soo xulidda baarlamaanka ee reeraha dhexdooda ah faadumo faarax aadan waxa ay ka mid tahay afarta gabdhood ee xubnaha ka ah baarlamaanka wakhtigiisu dhacayo waxay radio ergo u sheegtay in odayaasha dhaqanka aan lagu karin soo gudbinta dumar reeraha ku matala baarlamaanka waxayna intaa ku dartay in afarta gabdhood ee hadda xubnaha ka ah baarlamaanka jubbaland ay ku suurto gashay cadaadis ka yimid beesha caalamka iyo urur goboleedka igad waxay radio ergo u sheegtay in cadaadiska noocaa ah weli loo baahan yahay si dumar badani uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka afarta sano ee soo socota ee dhowaan lasoo xuli doono
kursigaan aniga ku fadhiya kursigaas markii hore saddex rag ah baa soo istaagtay oo u sharaxnayd anigana waa u sharaxnaa maxaa la yidhaahdaa rajadayda kursigaasna boqol kiiba sagaashan iyo shan bay yay hoos u dhacsanayd hal shan aha wax raja ka haystay taas oo aan maaragtay lahaa kursigan waa laga qaadan doonaa nin baa lagu qoray aniga oo banaanka weli caalamka iyo nimankii maxaa la yidhaahdaa korjoogtada ka ahaa maxaa la yidhaahdaa dhismaha maxaa la yidhaha xildhibaanada ha lagu soo daro igad iyo waxay dheheen ha lagu soo daraa la yidhi gabdho yaa gabdhaha ku dara ayaa la yidhi nin waliba aniga wiilkayga ayagoran lama taabanayo ugaas cumar xiirey waa afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbaland ee iyagu soo xulaya xubnaha baarlamaanka wuxuu radio ergo u sheegay in xilligan ay rajo badan ka qabaan in haween badan ay usoo xulaan xubnaha baarlamaanka haddana naguma cusbad dhowr goor bay nagu soo noqnoqotay qoondada baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland gabdhaha annagu haddii haddaan odayaasha nahay in kor loo wado qorshahana waa sidaa wey annaga haddaan odayaashana inaan aada u dadaalaan jecellaa waxaan leenahay aad baan u dadaalaynaa inaan weliba aan aada sanadkan u cadayn inaan kordhino gabdhuhu waxay ku farxaan bay arki doonaan arrintaasi waxaysan u cuntumin cadar ismaaciil jurati oo ah gabadh u tartamaysa xubnaha baarlamaanka jubbaland
markii xitaa laga baxay kumeelgaarka labada kun iyo labayo tobanka dowlad federaal ah oon kumeelgaar ahayn la sameeyey markii baarlamaanka lasoo dooranayo waxaa dhacday in gabdhihii soomaaliyeed qabaa-ilada soomaaliyada waaweynaa ugu waaweynaa ay diideen inay gabdho kusoo daraan nin hadduu meesha soo galo gabadha waa laga xoogaya waa la ogyahay kaafiye cabdulaahi naaleeye oo iyadu ah la taliyaha guddiga qabyo qoraalka dastuurka soomaaliya ee dhinaca haweenka ayaa sheegtay in dastuurku si guud uu u qorayo in jagooyinka haweenka iyo dumarka u siman yihiin xilalka dowladnimada taasise ay tahay midda taageeraysa xaaladda dhabta ah ee ay qabaan haweenka soomaaliyeed marka ay noqoto ka qaybgalka siyaasadda horta dastuurka hadda qabyo qoraalka ee dib egista lagu wado ma jiro qodobo gooniya ama artigalo gooniya oo dumarka ka hadlaayo oo ayaga gooni u taabanayo ma jiro qodobka koowaad farqadiisa saddexaad ah waxaa ku qoran dumarku inay ka qaybgeli karaan xilalka kuwa la doorto kuwa la dooran kuwa la magacaabay kuwa la magacaabinba ee saddexda qayba dowladda
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada